bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan saaka idin haysan waxaa ugu waaweyn faain ka soo baxaysa gaari ay saarnaayeen dadka qayb gale banaanbixi ka dhacay muqdisho oo lagu weerara degmada rakiinle ee gobolka banaadir maamulka puntland oo sheegay inay dileen madaxii howlgallada ah kooxda daacish ee gobolka bari xasan sheekh maxamuud oo kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada wasiirada dowlad goboleedyada oo dhowaan shir ugu soo gabagabooba muqdisho doorashooyinka puntland oo kormeer ku sameeyey deegaanada ay ka socdaan diiwaangelinta dadka doorashada maamulkaasi xasan sheekh maxamuud oo sheegay in aan la aqbali karin dadka shacabka loo dila si micna daraa waxaa ugu waaweyn da ruushka iyo ukrain oo dagaal xoogan ku dhex maraya magaalada saloodar oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu baanaa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax sumcaha taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warka subax ee dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaay kasoo baxayaan gaari ay saarnaayeen dad ka qaybgalay banaanbaxii ka dhacay muqdisho oo lagu weerara degmada harkiinle ee gobolka banaadir waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah warkan waxaa faahfaahinaysa faaduma cabduqaadir
hadday iga tagtay oo sagaal caruur oo yaryarna ay ii joogaan wallaahi aad iyo aad waa ka xumahay boqolkiiba boqol sida lawada ogyahayba magaalada muqdisho waxaa ka qabsoomay banaanbax aad u weyn oo kacdoon shacab ahaa loogana soo horjeeda al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya ayaa hore u cilaamisay isla ayada ayaana markaasi soo abaabushay waxaa lagu qabtay garoonka ciyaaraha engineeririso stadium iyadoona kumanaan shacab ah ay kasoo qaybgaleen oo ka kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo qaybo kamid ah magaalada muqdisho markii uu banaanbixi soo idlaaday shacabku waxay markaasi usoo hoyaadeen guryahooda islamarkaana waxaa lagu celinayay degmooyinkii markaasi laga keenay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir waxay kamid ahayd degmooyinkii ka qaybgalay banaanbixii ka dhacayay garoonka ciyaaraha oo dadkeedii markay kusoo laabteen xaafadahoodii waxay markaasi la kulmeen dhacdo aada u xanuun badan oo ahayd in qaybo kamid ah degmada bambagacmeedyo lagu weeraray iyadoona bambagacmeedyadaasi mid kamid ah lala beegsaday bas ay saarnaayeen dadkii markaasi shacabka ahaa ee ka yimid garoonka ciyaaraha injineerlisa stadium oo ahaa halkii banaanbaxa lagu qabanayay waxaa waxyeelo soo gaartay sideed qofood oo shacab ah hal qof ayaana ku dhintay waxaana qofkaasi uu ahaa hooye fardoosa maxamed axmed oo ahayd hooyo soomaaliyeed kana qayb gashay ee banaanbaxaasi sagaal cunug ayay ifku ugu tagtay gurigeeda iyadoo nabada ayay saaka ka baxday caawana halkan ayay ku meed baryaysaa oo qolka iga dambeeya ayuu meydkeedu ku jiraa waxay ifku ugu tagtay shan wiil iyo afar gabar markaad fiiriso guriga jawiga saaku ahaa wuu ka badelan yahay oo tiira aya adag ayaa halkan ka taagan maadaama hooyadii guriga ay baxday una hoyatay gurigeedii rasmiga ahaa aabbaha reerka waxa uu sheegay in xanuunka ugu weyn uu haysto uu yahay in culayska guriga uu kusoo ragmaday maadaama hooyada ay ahayd qofka keliya ee gurigan u dhaqdhaqaaqayay maantana dushiisa ay tahay kurinta sagaal caruur ah asigana uu sheegay in tabartiisu ay yar tahay balse dadka soomaaliyeed iyo dowlada federaalk soomaaliyaba garab ayuu kaga baahan yahay uuna ka codsanaya maxamed cabduqaadir cismaan waa saygii qabay hooye fardowso wejigiisa sidii hore waa uu ka duwan yahay waa aabbo soomaaliyeed dareemayana culaysyo hor leh oo ay marka horeba lafdhabar buuxo u ahayd hooyada guriga haddase ifka kuma noola allaha u naxariistee balse carruurtii ay ifka kaga tagtay iyo aabbahoodba aad waxaa u saameeyey una xanuujiyey geerida hooyada oo dhaawac ka soo gaaray bambagacmeed lagu tuuray gaarigii ay saarneed ayay u geeriyootay marxuumad fardoose maxamed axmed aabbe maxamed cabduqaadir cismaan oo aan wax ka weydiinay sida marka hore ay wax u dhaceen waxa uu yidhi waxay ku dhimatay qarax oo degmada degmadii ee u baxday mudaaharaad meeshii waxay aaday way ka soo laabatay degmaday imaaday degmadiia qarax bam lagu tuuri saasay ku dhimatay sagaal caruure ee iga tag xaaskayga waa odageeda ah wallaahi aad iyo aad ay u xun tahay sababtoo micnaha hooyo waxay qaban karto wax yar ma aha aniga waxawaaye maalin hel maalin waaya iska ahay madiinaa iska dhex deganaya waxawaaye dalaal dalaal aan iska ahay marka maanta waxa waaye dhibaato aad u xanuun badanaa igaarta aad iyo aad boqolkiiba boqol waa dhibaataysanaya aad iyo aad waxa waaye macnaha hooyadii oo wax kala dibiraysa hadday iga tagtay oo sagaal caruur oo yaryarna ay ii joogaan wallaahi aad iyo aad waa ka xumahay boqolkiiba boqol Ah, aamin aamin haddaba qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir qaybahooda kala gedisan ayaa kaga tacsiideeyey aabba maxamed cabdiqaadir cismaan geridii ku timid hooye firdowsa waxaana ay sheegeen in ay garab buuxa u yihiin islamarkaana ay garab taagan yihiin sidii ay kaalintooda ugu muujin lahaayeen reer maxamed cabdiqaadir cismaan islamarkaana murugada geerida ay la qaybsanayaan faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
maamulka puntland ayaa waxay sheegeen inay dileen madaxii howlgalada daacish ee gobolka bari dowlad maamulka puntland ayaa sheegay in ay howlgalkaas ay ku dileen madaxii kooxda daacish ee howlgalada gobolka bari oo lagu magacaabi jiray abu albara al amani war qoraalaha oo kasoo baxay taliska booliska maamulka puntland ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha ay kusoo waa hogaamiyaha ay lagu diray weerar ay habeen hore kusoo qaadeen kooxda daacish saldhigga ciidamada gobol waa saldhigga ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin degmada bilidhiban ee gobolka bari waxay sheegeen in abu albara ay booliska puntland ay waa sida lagu sheegay war- warka kasoo baxay maamulka puntland in abu albara ay ciidamada maamulka puntland uu kasoo jeeday gobolka amxaarada ee dalka etoobiya oo uu hoga- oo uu ahaa etoobiyaan islamarkaana halkaas ku sugnaa bishii julaay sanadkii laba kun koob iyo labaatankii ayuu albara loo magacaabay madax howlgalada daacish kadib markii la diray madaxii hore ee howlgalada kooxdaas waxaana la sheegay in ciidamada maamulka puntland ay sidoo kale iska caabiyeen raggii weerarkaas kusoo qaaday sidoo kale puntland ayaa waxay sheegtay in ay ka hortegi doonaan weerarada ka dhanka kooxaha daacish iyo al-shabaab ee kaga sugan deegaano ka tirsan gobolka bari in ay kusoo qaadaan saldhigga saldhigyada ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin deegaanada ay kaga sugan yihiin halkaas dhinaca kale weerarka ay daacish ku qaaday saldhigga degmada badhidi waa bili dubin ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka puntland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuusan aqbali karin in dadka shacabka ee sida micindarada loo dirayo madaxweyne xasan sheekh oo shalay ka hadlayay kulan waa banaanbixii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta injineeriso ayaa waxa uu sheegay in ah, dowladda soomaaliya ay tallaabo ay ka qaadayso cid kasta oo dhibaataysa shacabka wuxuu sheegay in sharciga la horgeyn doono askarigii maalmo ka hor degmada ximiroyne ee gobolka banaadir shan kun oo shan soomaali darteed ugu diray ganacsadee danyar ahaa madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in wax lagu xumaaday tahay in dadka sida micindarada loo dhibaateynayo islamarkaana uu sheegay in ay dadkaas dhibaateeyaan dad uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin dowladda uu la jeedo askarta dowladda waxa uu tilmaamay madaxweynaha in ay arintaas tallaabo ka qaadi doonaan islamarkaana qofkii qof dira sharciga la horgeyn doono haddana ku celinaya kuna kuna ballan qaadaya qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shar- shareecadaa la horgeynaa maalinta weeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo shan kun shan kun oo shilin daraaddeed uu u dilay xamarweyne waa la wada og yahay waa xidhan yahay shareecadaa la horgeynaa wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa maanta mid ciidanka ka tirsanaayaa la dilay oo sarkaal weliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyey meel fadhiisiyey asigu soo fududeeyey ee la qarxiyey ee intaasoo qof ay noogaga dhimatay sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kaleoo maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqaynaya dadka soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma nihin qofka soomaaliga ee bini'aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayaa ayay naga mudan yihiin aniga markaan xafiiska imiday la dagaalanka khawaarijta maxaa waraaye la tacaalidda maxaa waaye gaajada iyo abaarta dadka ay ay waxyeelaysay iyo maxaanku idhahda dalkan meel walba looga dhegan yaho daynaan ku leenahay laleeyahay daynteedii in maxaanku idhahda la xalliyo saddexda muhiimadoodoon qaadanay taasay ahayd saddexdubana meel farama dadkii aan har iyo habeen u istaagno aan albaab walba u garaacnay war yaanay dhimanin dadkaana ha nala kaalmeeyo si aan u quudinno in qofi inta soo baxo uu xabad isaga dhifto ama waa isdireerebl reereblaan aynu xabad wiiftaha ku dhacda la yidhaahdo shabaab gadaashiis dagaal lama oggola qabiil qabiil la diriri karaa ma jiro jidgooyooyinka kuwa meelaha ku hayow intaan ka gaarayn waa ku sii soconnaay waa intaan ka gaarayna ayagani
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xalay xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay wasiirada maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada madaxweynaha ayaa bogaadiyey natiijooyinka kasoo baxay shirkii maalmihii lasoo dhaafay uga socday wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada isagoo tilmaamay sida laga maarmaanka ay u tahay saruqaadidda nidaamyada maaliyadeed ee dalkaasi wax looga bedelo nolosha dadka soomaaliyeed dhankooda wasiirada ayaa soo dhaweeyey howlgallada xureynta deegaanada ee ka socda dalka kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda marwo raaxe maxamed janaqow farxaan cali maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug xuseen xirsi axmed wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbaland axmed maxamed xuseen wasiirka wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed cali cabdulle nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle iyo ciise maxamuud guure gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka banaadir markan guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa waxay kormeereen deegaano ay ka socdaan diiwaangelinta iyo sidoo kale doorashada ka qabsoomaysa deegaanada maamulkaasi guddiga ayaa waxay kormeer ay ku tageen deegaanka lagu magacaabo karin kalabeer wardheer iyo ceel daahir oo ka tirsan degmada carmo ee puntland
diiwaangelintu wuxuu qorayaa qofka muwaadinka reer puntlandna waa inuu ku noolaa puntland ama joogay muddo toban sana gabadhuna waxay joogtaa shan sano sidaa awgeed shan sana kabacdi waa la diiwaangelin doonaa hadda xaqu ma leh laakiin adoo kale shan iyo toban sanaa joogtaa waxaa xaq u leedahay inaad isdiiwaangeliso dadkana waxaan rabnaa inaad saa u sheegto fariinta a gaarsiisid qodobka kale gabadha yartaa waxay tihi waxaan jiraa toddobiyo toban sano aduuna waxaad tihi waxay jirtaa siddeed iyo toban sano ma garat aduu habareerteedaa tahay ma xaqiijin kartid marka iyada ayaan aaminaynaa waxaynu ugu tiri baa aaminaynaa ma garat af jooga sidiisana looma adeego marka diiwaangelinta dambe bay xaq u leedahay inay isdiiwaangeliso maadaama laba qodob bay isku darsatay de'deedoo yar iyo wakhtiga puntland oo ay ku nooleed oo yar
qofka etoobiyaanka oo labaatanka sana joogay oo caruurtiisii caruur ku sii dhashay uu ka codayn karaa mise ma kama codayn karo ka codayn karo weli ma aha soomaali jiilka soo koray waxaan waa naga nasiib badantihiin ma garatay maadaama ilaahay loo suurtageliy inaanu qof iyo cod u dareero meelaha nagu xeeran oo baadiyaha ah dad fara badan baa degan dadkaasu duruufaha ku xeeran iyo sida aynu wakhtiga u taagan markii la eego dad halaka wada iman kara maaha waxaanu codsanaynaa dadkaa in tiimna loo siiyo boqolkii qof kontonkii qof labadii boqoloo qof meel isugu tagaba markaanu soo diyaarinno in loogu tago goobaha ay joogto fekerkaa waa soo jeedinaynaa insha allahu inna laka aqbalno waa rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
guud ahaan warkiisu waxaad ka dhegeysanaysan dhegeystayaal idaacadda darsan ee magaalada muqdisho waa naga intaa shaacidii warka kasoo gubixay dib ula kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel